waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali bismi illaahi raxmaan raxiim guddoonka labada aqal xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare musharaxiinta dhammaan shacabka soomaaliyeed mudane ayaal maroweyn waxaan marka hore idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu salaan kadib waxaa sharaf cisi iyo karaame ii ah inaan maanta ku tartamayno dowladnimo hoggaankeeda innagoo calan iyo waddan qura wadaagno waxaa sharaf cisi iyo karaamo ii ah inaan maanta ku tartamayno dowladnimo hoggaankeed innagoo calan iyo waddan qura wadaagna waa maalin qiimi mudan ay ummaddu u tahay in dib loo milicsado dhacdooyinkii foosha xumaa ee gumaystuhu noo geystay kuwaasoo aan ka dhiibinnay sidoo kale waxaan habboon in la xuso abbayaashayna keenay xorriyadda iyo dowladnimada aan ku naaloonayno guddoonka labada aqal xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare musharaxiinta dhammaan shacab weynaha soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa sharaf iyo cis iyo karaame ii ah inaan maanta aan ku tartamayno dowladnimo hoggaankeeda innaga oo calan iyo waddan qura wadaagna waa maali qiimi mudan oo ay mudan tahay in dib loo milicsado dhacdooyinkii foosha xumaa ee gumaystuhu noo geystay kuwaasoo aan ka dhiininay sidoo kale waxaa habboon inaan xusno aabbayaasheenni keenay xorriyadda iyo dowladnimada aan ku naaloonayno waxaa marigma doonto ah in xorriyadda aan ku keennay naf iyo maal badan oona hurnay gumaystuhuna ay ku quusteen ilaa ay xorriyad taamana siiyaan dhab ahaan sooyaalka taariikheed ee farxadda iyo murugada leh ee soomaaliya soo martay lama soo koobi karo balse waxaan hubaal ah in wadajir israac midnimo bulsho ay kor yeesho midnimada mudanayaal iyo marwooyin muuqaalka iyo aragtidan iyo munaasabaddan dowladnimo ee loo tartamayo waa astaar horumarneed iyo horukac dowladnimo wayna habboon tahay in rabbi subxaanahu wa tacaala lagu mahadiyo waa isbeddel dowladnimo iyo bisayl horumardoon ah waa bilow iyo anbaqaad cadaalad iyo hufnaan iyo dowladnimo waa sifo soomaalinimo oo leh horseed iyo iscafis iyo wadahadal ifafaalaha muuqda ee aan ka dheehanayno musharaxiinta dhexdooda iyo golayaasha labada aqal waa mid iwaa mid idarder gelinaya oo aan dhiiranaan iyo dhiifoonaan ka qaaday iguna horta iguna iguna hagtay in aan idii soonbadhigo hindiso siyaasadeed ka turjumaya dhismaha qaran soomaaliyeed ee taabagala mudanayaal iyo marwooyin aniga oo aan ku kalsoon kartidiinna xasiloonidiinna xilkasnimadiinna waxaan doonayaa in aan idinla wadaago shan laamood oo aasaasi ah shan laamood oo aasaasi ah aanu u arkay in looga samato bixi karo dhibaatada dowladnimo ee baahsan arrimahaasoo kale ah dowladnimo maamulka dowladnimo wuxuu maareeyaa dhaqaalaha siyaasadda iyo awoodaha lagu maamulo dhammaan waddan arrimihiisa wuxuu ka kooban yahay hab u socodka hay-adaha ka shaqeeya xuquuqda muwaadinka iyo waajibaadka iyo xalinta arrimahooda maamul wanaaggu waa kor waxaa kor loogu qaadi karaa samaynta sharci ka hufan eex iyo musuq maasuq waaxaha dowladdu waxay mas-uul ka yihiin shaqadooda iyo helidda bulsho rayid ah oo ka qayb qaadata arrimaha dadweynaha iyaga oo raacaya dhammaan sharciyada asalka dowladnimadu waa sarraynta sharciga maamulka wax ku ool ah hoggaan hufan la xisaabtan siyaasad deggan ka fogaansho wixii xadgudub ah iyo sharci dejin wanaagsan qaabka dowladnimo waxaan ku xasuuswaxaan ku xusaynaa qawaaniinta iyo hindisaha siyaasadeed ee khuseeya arrimaha soo socda arrimaha hoos hoggaan nabadgelyada isfahamka iyo isdhexgalka la dagaalanka musuq maasuqa hirgelinta dastuurka isdhexgalka bulshada rayidka iyo xiriirka caalamiga amniga si loogu si looga sabatabaxo colaadaha daba dheeraaday ee bulshada soomaaliyeed halligay loona gaaro nabadgelyo iyo xasiloonni taam ah oo u suuragelin kara in dadka iyo dalkuba dib loogu soo dabaalo nidaam iyo kala dambayn sharciguna gacanta sare yeesho run ahaantii ummaddu waa in ay fursad u heshaa xasiloonni isdhexgal nabad ku wada noolaansho iyo horumar kasta oo nolosha adduunka u baahan tahay lama huraan u ah in qof kasta oo muwaadin uu helo waxaan aaminsanahay in la dejiyo qorshe nabadgelyo leh miisaaniyad iyo istaraatiijiyo fuluneed oo isugu jiro mid dhow iyo mid dheer kaasoo si cad u qeexaya qorshahayga nabadgelyo dhismaha ciidan tayo iyo daryeel dhammaystiran leh loona xulay taliyayaal waddani ah oo xirfadooda ciidan ay sarrayso wax ka qabadka xagjirnimada iyo soo abjiridda ururada argagixisada si shacabka soomaaliyeed u helaan nabadgelyo ay ku naaloon karaan una sahasha inay qayb mugleh ka qaataan dhismaha qaranka dhaqaalaha dhaqaaluhu waxaynu uga hadla uga hadalnaa markaynu xig markaynu xiganayno xoolaha iyo khayraadka ama ilaha dhaqaalaha waddanka ama gobol leeyahay khaasatan dhanka wax soo saarka sida loo yaqaan sida loo khaasatan khaasatan wax soo saarka sida loo qee sida loo qaabeeyey sida loo qeybiyey sida loo isticmaalay iyo sida uu ugu qayb qaadan karo horumarka dhaqanka dhaqan dhaqaale dareenkayga koowaad waa hagaajinta iyo sharci u samaynta ganacsiga khayraadka waddanka horumarinta warshadaha beeraha xoolaha nool dhulka kalluumaysiga iyo kaabayaasha dhaqaalaha federaaliisamka federaaliisamku waa hab dowladnimo oo awoodda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dastuur ahaan wadaagaan ilaalinta madax bannaanida qaranka federaalku wuxuu taabogelinayaa gaarista arrimaha u dhoweynta nidaamka dowladnimo ee ilaha dhaqaalaha bulshada ilaalinta wadajirka federaalisamku waa inuu horseedin kala qaybsanaan isxasad cadowtinimo iyo kala qoqobnaan ku yimaada waddanka federaalisamku wuxuu si wanaagsan u shaqaynayaa marka dadka ku nool waddanka si siman isu tixgeliyaan iyo markay sharciga dalka la sarraysiiyo waxaan rumaysanahay dowladda federaalka ee soomaaliya ay soomaaliya ay shaqayn karto iyada oo dhinac u xaglinayn lana timaado awood wax wax awood waxqabad u muuqata horumarinta bulshada awoodda bulshadu waxaa lagu macneeyaa ururinta xogta iyo aqoonta caadooyinka iyo sifooyinka qofka ama bulsho sida hal abuurka lahaanshaha awood waxqabad ee dhaqaale awood dhaqaale abuurta aqoon oo dhan karti xirfadaha khibradaha iyo caqliyada tababaro xukun tababaro xukunka iyo xikmadda wanaagsan ee qof ama kooxi ku leedahay bulshada ilaha khayraadka waa dhammaan awoodaha dadku ay leeyihiin ee matashaha qayb ka mid ah qayb ka mid ah khayraadka ee hagaysa gaarista ama yoolka waddan ama qaran leeyahay waxaa jira waxyaalo ka qayb qaadanaya horumarka iyo awoodi iyo awoodsiinta bini aadamka waxyaalaha ugu waaweyn ee dool ee dowladnimadu wuxuu noqonayaa waxbarashada caafimaadka xirfadaha iyo horumarka khayraadka aadanaha daryeelka bulshada dhallinyarada iyo xaqsoorka dadka laga tirada badan yahay mudanayaal iyo marweyn rur ahaantii wakhtiga oo yar dartiis hindisa siyaasadeedkaygan waxaan si fidsan oo dhinacyo kala duwan taabanaya ku soo daabacay buugga idin horyaal waxaa xaqiiq ah in dhaqankeennu ku qotomo iswaraysi isdhegaysi marka dan iyo xaajo ay bulsho dhex marto taasoo ay weheliso garnaqsi iyo awood miro dhalisa oo ay bulshadu ku baraarto haddaba hayaankeenna dowladnimo ee aan ku baadigoobayno hoggaanka soomaaliya waa mid ku salaysan nabad wadahadal israac wadajir midnimo waarta mudanayaal iyo marwooyin xanuunka iyo daryeel xumada taagan dhan walba oo shacabka soomaaliyeed ah iyo meel walba ay joogaanba waa mid qalbiga qofka soomaaliyeed xanuunjinaysa waxaa taas sii dheer abaaro iyo nabaadguur degaan oo ku habsaday degaanada soomaaliyeed saameeyana dhan walba oo dowladnimada ah islamarkaasna kordhisayna colaaddii hore ee jirtay waxaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay ilaahay waxaan ogahay mas-uuliyadda qarada weyn ee aan dalbanayo in aan ka soo dhalaali karo oo aan shacabkayga soomaaliyeed ugu hiilin karo dowladnimo taam ah oo ka fog musuq eex iyo yaboos waxaan ku taamaa ama ku fakeraa daryeerka bulshadayda dhibban ee u baahan dowladnimada hufan mudanayaal iyo marwooyin dadka cadaalad ayaa deeqda waxaa xoogga saari doonaa wadahadal iyo isdhexgal iyo iscafis si laysku aamino oo la wada baadigoobo cadaaladda inaga maqan soomaaliya waxaa deeqa khayraadkeeda dadkeeda iyo dhaqankeeda suuban soomaaliya waxay u baahan tahay haliyey siyaasi ah oo u dhabar adayga xilka oo la yimaada hoggaan cadaalad leh oo iska dhex ari karaan cid walba hogaamiyahaasna waa waa aniga oo idin hortaagan mudanayaal iyo marwooyin ugu dambayn waxaan iga hal ays ah howlkama daala weli waa hogadi baaqaygu waa hogaamin iyo shaqo hufan dharaar iyo habeen waxaan u taagan doonaan doonaa dhiirigelinta kasabka iyo horumarinta dhallinta soomaaliyeed ee rag iyo dumarba leh shacabkeennu waxaan ragaadiyey colaad iyo khilaaf loo adeegsanayo ubaxa iyo muunadda waddanka oo dhallinyarada ah dhallintaas waa cududda caaboon ee bulshadeenna ugu badan waxaan ballan qaadayaa inaan daryeelo oo howlgeliyo si looga faa'iidaysto xooggooda maskaxdooda iyo farsamadooda waxaan ahmiyad gaar ah siinayaa naafada iyo dadka waaweyn oo aan abuuri doono dhaqaale iyo mashaariic lagu jiheeyo dhaqaaluhu waa unugga horukaca saa darteed waxaan unki doonaa ama dib u soo noolayn doonaa laamihii dhaqaalaha noo saamayn lahaa iyo wax soo saarka warshadeed mabda'aygu waa hal abuurka siyaasadeed ee ku dhisan nabad iyo xasillooni iyo horseed siyaasadeed oo ku qotoba wax soo saar ganacsi dhaqaale iyo horuman horumar kaabayaasha dhaqaalaha mudanayaaliyo marwooyin sida aan tilmaamay qoraalkayga iyo khudbadaydu waxay ku qotontaa hindisa siyaasadeed macnihiisu ma aha anigu barnaamijkii dowladda hal kusoo bandhigi maayo barnaamijka dowladda iyo brogaraamka waxaa iska leh xukuumadda aan soo magacaabi doono ra-iisul wasaaraheeda iyadoo ay aqlabiyad ku siin doonaan baarlamaanku waxaanse aad u tafatirayaa oo halka hoosta uga xariiqayaa dal aan la wadaagin dal aan la wada dhisin dal aan laga wada qayb qaadan horumarkiisa iyo qorshihiisa qofna gaar uma samayn karo qofkii isagu isku sifeeya inuu wax walba isagu qabanayo wax la-aan ayuu dadka dhigaayo dalka waxaa tilmaamo dhab u ah arrimaha waaweyn oo aan raba inaan qabto oo saldhig u ah in aan ku booriyo cid walba oo dowladda soomaaliyeed ka tirsan hadday ahaan lahayd golayaasheeda sharci dejinta kuweeda fulinta iyo kuweeda maamul goboleedyada iyo cid walba oo ah hay-adaha u helan inay dalkooda horumar ka sameeyaan inaan xoogga saari doono dhinaca dib u heshiisiinta oo ah saldhigga siyaasadeed ee aan ku socdo dalkeennu waa kala yardhoobay dadkiisu way kala yaaceen waxaa ilaahay mahaddiisa muddooyinkii ugu dambeeyey inuu urur jiray oo laysu imaanayey oo shirar dib u heshiisiin oo fara badan dhaceen kuwaasoo ka soo bilaawda carta labadii kun ilaa iyo maanta midhaha aan harsanayno iyo meeshaan dowladnimadeeda aan ku tartamayno waxaa saldhig u ah dad fara badan oo soomaaliyeed oo muwaadiniin ah iyo dowlado aan saaxiibna oo ka qayb qaatay sidii dalkeennu umar labaad cagihiisa isugu istaagi lahaa haddii uu dowlad dhisanto oo isla xisaabtanku uusan ahayn saldhig adag dowladdaasi jiritaankeedu wuu wiiqmayaa waxaan xoogga saari doonaa in dadku wada xisaabtamo qof walbana sharciga iyo kala dambayntu ay ka weynaan doonto isla xisaabtanku wuxuu ahaan doonaa saldhigga iyo dubdhaxaadka aan ku maamuli doono ummadda soomaaliyeed haddii ay doortaan la dagaalanka musuq maasuqu waa aafo aada u weyn oo dalkan dibudhac weyn ku riday isagaana saldhig u ah wax walba oo dibudhacona soo gaaray isagaana qayb ka ahaa burburkii dowladnimada lagu soo dhacay musuq maasuqa maamul iyo musuq maasuqa siyaasadeed iyo midka maaliyadeed intaba waa isku mid inta badan dadku waxay tilmaamaan midka ku dhaca dhinaca maaliyadda laakiin waxaa ka aafo weyn midka ku dhaca maamulka iyo kala dambaynta amnigu waa udubdhaxaadka nolosha bini aadamka dejinta siyaasad amni oo lawada laga wada qayb qaato oo ku dhisan sharci amnigu haddii aysan ka qayb qaadan dhammaan dadka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan iyo maamuladiisa meel walba ka jira iyo waxgaradkiisa iyo culimmadiisa amni lagu naalooda mh ma dhici doono waxaan ku baaqayaa amniga yaan cid lagu hadlayn cid gaaroo la doortay yaan lagu hadlayn waa waajib qaran oo qof walba saaran waa nolosheenni waxaan ku baaqayaa amniga in loo istaago dalkana laga samata bixiyo dhibaatada baahsan ee muddada dheer jirtay dhisad ciidan taya leh oo isku dhafan waxa weeye saldhigga aasaaska u ah inay nabaddu hirgasho oo taabo gasho oo dhidabadeeda loo istaago waxaan kulligeen wada ognahay oo maragmadoonto ah ciidamadeennu inayn joogin meeshii laga filaayay waana wax lala yaabo ma aha muddo lix iyo labaatan sano ah oo dowladdu ay burbursanayd waa wax la malayn karo laakiin waxaa nasiib darro ah iyadoo fursad loo helay in ciidankeenna aan dhisi karno inaan weli loo istaagin arrintaasna waxay u baahan tahay maamul iyo hoggaan xilkas ah in waxin wax la qoro oo wax badan lasoo qaybo waa wax sahlan laakiin waxaa muhiim ah cidda fulinaysa inay la timaado karti xilkasnimo daacadnimo iyo runka sheeg waxaan filayaa intaas inay ka tahay udubdhaxaadka noloshaydii meertada dheerayd ee aan ahayn midaan maanta xil ku doonay ka qaybgelinta bulshada dhinaca amniga waa saldhigga igu weyn oo aan ku boorinayo dadka soomaaliyeed haddaynan ka qayb qaadan nabadgelyada laga soo bilaabo tuulada iyo miyiga oo aan la keenin ilaa caasimadda iyo hoggaanka u sarreeyo maamulkaasina uusan dejin siyaasad ku salaysan habdhaqan ku salaysan sugid amni oo qorshaysan oo fuli karta oo miisaaniyaddeeda aan awoodno iyo aragti dheer oo aan u jeedno inta naga dhiman wakhtiga ku habboon aan qabsan karno cadaaladdu waa udubdhaxaadka nolosha bini aadamka ah dib u habaynta hay-adaha cadaaladda waa waa arrinta ugu horraysa ee wax walbo amni ah aan ka hadalnay iyo siyaasad degan lagu su lagu sugi karo bini aadan meel kasta uu joogo haddaan sharci iyo cid qabanaysa jirin cid amnigiisa sugi karta ma leh laamaha cadaaladdu waa meesha ugu weyn ee dadka bini aadamka ah kala dambaynta iyo horumarka u horseeda waxaan aada uga xumahay dhibaatada haysata cadaaladeenna dhibaatada haysata garsoorayaasheenna tayola'aanta dhaqaale xumada tababar xumada tuhumka mar walba lagu tuurayo oo iyaguna ay aamineen inay sidaa mooyaane si kale ay ku shaqayn karin waxaan u baahannahay inaan cadaaladda kor yeelno waxaan u baahannahay dadka cadaaladda ka shaqeeya inaan karaamayno waxaan u baahannahay inaan tababarkooda iyo horumarkooda aan qayb weyn ka qaadano fulinta sharciga iyo wada shaqaynta hay-adaha amniga haddaan amniga laamihiisa kala duwan iyo cadaaladda iyo siyaasadda guud ayn wada shaqayn cid gaar wax u qaban karta ma leh haddaan dembiilaha lasoo qaban haddaan dembi baaraha uusan xaqiijin haddaan maxkamad la horkeenin haddaan xabsiyo lagu hayo aysan jirin intaasiba suurgal maaha in dal la maamulo waxaan aada u rajaynayaa inaan hay-adaha la dhisi doonaa ay mid walba gaarkeed u shaqayne si wada jir ah ay u wada shaqeeyaan hadduu qof walba uu moodo inuu mas-uul ka yahay qaybtiisa waxaa dhacaya iska horimaad iyo kala daadasho amni waxaan dhiiri gelin doonaa in amniga laamihiisu ay si wada jira u wada shaqayn doonaan kobcinta dhaqaaluhu waa saldhigga u weyn oo aan rabo inaan wax badan oo taariikh ah oo siyaasiyiin hore ay mar walba ku celcelin jireen inay amniga sugayaan waxaan anigu ka wadaa arrintaa ka duwan oo kabaysa in dhaqaaluhu uu qayb ka qaadan karo amniga shaqala-aanta baahday dhallinyarada aan amalka haysan iyo horumarka ee dalka ka cararaya dhibaatooyinkaa marka hoos loo eego kama aysan cariranin inay amnigooda ka cararaan kuwa badan oo amni haysta oo aanan ka baqayn in la dilo oo gobollo nabdoon ku nool ayaa intaa dhaxaya xaaladda u weyn ee dalkeenna barakicinaysa ee abuuraysa falalka amni xumo ee abuuraysa ee dembiyada qorshaysan waxaa saldhig u ah faqriga waxaa nasiib darro ah soomaaliya oo dal qani ah xeeb dheer leh khayraad fara badan buuxo dad firfircoon leh aqoon iyo karti leh inay haddana sabool yihiin wax ummadda soomaaliyeed u dulqaadan karta maaha waxaana halkaa ka cad waa hoggaan xumo aan aragti dheer ka lahayn kobcinta dhaqaalaha waxaan muddo soddon sanaha ka shaqaynayay dhaqaalaha anoo yar baan bilaabay waxaa ii muuqata dad fara badan ooan u jeedo noloshooda inay isbeddeshay inay saldhig u ahaayeen in shaqada la baro sharafta ay leedahay qorshaha la baro si ay u mariyaan horumarkeeda waxaa daliil maradmidoonto ah dhaqaalaha dalkeedha oo adubdhaxaad u ahaa xoolaha nool waxaad ogtihiin cimilada isbeddeshay iyo abaaraha baahay oo dadku qayb ka sameeyey ilaahayna uu ku sababay inay maanta xoolihii noolaana ay dabar go-i rabaan dadkiina ay halis ku jiraan dowladnimada maanta waa looga baahi badan yahay maalmo horoo jiray oo dadku xoolahooda iyo cadkooda iyo caanahooda ku noolaa waxaad ogtihiin meelo badan xoolihii in laga joojiyey waxaad ogtihiin in dhibaato fara badan dhaqaalihii dalka ku wajahan yahay waxaan cabsi ka qabaa dadka noloshooda inay halis gasho haddaan dhaqaalaha siduu hadda ku socda laga gaarin ummadda inta waxhaysatana dalka ay ka cararto inta dhiban oo gaajaysan la isku soo haraan dowladnimaduna ay halkaa ku wiiqanto waxaa dhaqaalahaas mar walba soo saarkiisa tuhumka saldhigga u ah ay yahay iyadoo aysan jirin siyaasad cad oo dhaqaalaha qeexaysa oo ay ugu horrayso iyadaan khayraadka dalka sida loo qaybsanayo uusan caddayn nin kastoo madaxa wuxuu dib u dhigaa sharciyada iyo xeerarka lagu qaybsanayo khayraadka iyo waxyaabaha siyaadada dhaqaalaha keenaya isagoo hay u aaminsan inuu isagu maamulo siduu bulshada uu isagu xukumo ninkii ku fakera eyga gaajaysaya aad ha ku oggolaadeen waa siyaasad khaldan oo waawaayaha ka mid a oo ummaddu aqoontooda ay haysatay jiri jirtay qarniga koob iyo laba tobanaad dal laguma dhaqi karo sidaas qorshaha horumarinta oo la wadaago waa udubdhaxaadka dowladnimada waxaa sooyaalka iyo taariikheed ka mid ahaa muddadii aan ahaa wasiirka qorshaynta inaan saldhiggii iyo fikirkii ku saabsanaa qorshaha hadda maalidhooda la daha furay aasaaskiisa iyo gundhigiisa aan lahaa sidii soomaaliya u yeelan lahayd qorsho qaran oo la wadaago oo dhammaan dadka soomaaliyeed iyo maamuladiisa ka qayb qaataan waxaana aada ugu ammaanayaa shaqaalihii iyo mas-uuliyiintii wasaaradda iga dambeeyey in qorshaha iyo aragtidaas ay sii wadeen oo maanta ay marayso heer ay sugayso waxqabad waxaan nasiib u yeelan doonaa in mar labaad qorshihii anigu aan ka tegay oo la oo la dhammaystiray inaan fulin doono oo dabageli doono haddii ilaa hedno horumarinta adeega bulshada dejinta siyaasad loogu adeegayo bulshada oo ku qotanta baahi dhab ah oo xog ururin lagu sameeyey cidna looma adeegi karo haddaan lahayn xog sax ah oo lagu lagu jaangooyo waxaad og tihiin dalkeenna meelaha wax walba oo xog ahaa noocay ahaataba waa burburta lama garan karo intaad arday ee waxbarasho u baahan lama garan karo inta baahan lama garan karo inta caafimaad darro haysa waxaan ka soo qaadaynaa ummadda soomaaliyeed oo dhan inay u baahan tahay maxaa yeelay hay-ado waxaa ka shaqeeya ma jiraan haddaan hadda abuurayno oo inta hadda la qabtay lasii kobcinayo waxaa ugu horreeyo aasaas u ah in xog ururin saxa la sameeyo anoo og dadaalo badan inay wasaaradaha sameeyeen hay-ado badan oo dowladoo caalamiya ay nagala shaqeeyeen laakiin xog aan dadkiisa urursan oo aan run ku dhisnayn oo hay-ado n g o ay ururiyeen oo ay ku buunbuuninayaan dal laguma maamuli karo qorsho saxana laguma dejin karo baahida waxbarashada iyo tayeynteedu waa aasaaska udubdhaxaadka haddii la rabo in bulsho loo shaqeeyo waxaan ballan qaadayaa inaan waxbarashada ahmiyad gaar siin doono sooyaalkayga taariikheed qayb ka midana waxaa ka mid ahaa inaan tacliinta iyo caafimaadka iyo biyahaba aada uga soo shaqeeyey oo adeegidda bini aadamku ay ka mid ahay qayb noloshayda ka mid a oo aysan ahayn inaan ganacsato keliya u nahaa la dagaalanka haraadka iyo baahinta biyo nadiifa waxaad og tihiin in dhowr kun kun wax ka badan ay dad ugu hayaameen biyo ay cabbaan inay doontaan waa nasiib darro abaaraha ka taagan gobollada waqooyi webiyada guraaya dhibaatooyinka dadka haysta dad aan weligood degaankooda ka kicin in ay ka hayaameen oo biyo keliya u aadeen iyadoo la maarayn karo oo biyo fara badan oo dalkeenna roobab ilaahay uu ku manaystay ay maalin walba ku daadanayaan qorsha la-aan inay badaha ku galaan wax ka qabadka deegaanka iyo wax ka qabadka nabaadguurka waa arrin iyadana aasaasi u ah dhaqaalaha aan ka fakerayo waxaan iyadana aan arrimaha bulshada saldhig u ah qaxootiga iyo dadka barakacay oo aan runtii ahmiyad weyn siinayo waxaan aada u rajaynayaa cid kasta oo dal kaleeto qaxooti ku ah oo sharaf iyo karaamo aan ku haysan oo daryeel iyo dowladnimo aan ku haysan oo meel gaara lagu qoqobay waxaan si deg deg uga howlgelayaa inay dalkooda ku soo noqdaan oo baahi loo fidiyo kuwa dalal kale qaxooti ku ah ee adeeg caafimaad iyo mid waxbarasho iyo mid nololaad ku haysana waxaan ballan qaadayaa inta in loo diyaariyo sababtii ay ku soo noqon lahaayeen si ay arrintaa wax uga qabtaan sidoo kale siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkeenna ragaadisay ee ka dhigtay siyaasad arrimo dabadeed oo qof mas-uula uu leeyahay waxaan ballan qaadayaa siyaasadda arrimaha dibadda inay ka qayb qaataan dhammaan hay-adaha dowladda oo ay ugu horreeyaan baarlamaanka siyaasad cad iyo aragti cad oo arrimaha dibadda ah in baarlamaanka iyo dowladdu wada dejiyaan horumar lagu gaaro waad salaamantihiin waxaan ka baqaaya mar labaad in lay qashqasho waxbaan ararkayaaye madaxda aada loo daba carar ma jecliyo mar walba dee interruption bay samaynayaan laakiin waxaa igu muhiimsan khudbadayda dabcan waxaan ka mid ahaa baarlamaankii sagaalaad waxaa ka buuxa rag dad badan oo saaxiibadaya waxaan soo dhoweynayaa xubnaha cusub ee baarlamaanka waxaan dareemayaa xubinta baarlamaanka ahmiyadda ay leedahay waxaan ogahay xuquuqda iyo waajibaadka saaran waxaan codsi u soo gudbinayaa anigoo ah xubin weli ka tirsan xilku qofka hadduu isu saaro xildhibaan buu ahaanayaa xildhibaannimadaydan aan ka tegaynin inkastoo aan xubin membera ka ahayn waxaan codsanayaa inaad codkiinna si aan ummadda ugu shaqeeyo inaad igu kaalmaysaan waxaan iniga waxaan inii ballanqaadayaa waxaan inii ballanqaadayaa xurmo aan xad lahayn oo shuruud ku xirnayn waxaan ballan qaadayaa xuquuq kasta oo baarlamaan leeyahay anoo og mucaanaadka iyo dhibaatada haystay inaan xilka koowaad aan iska saari doono waxaan inii caddaynayaa xuquuqda baarlamaankii sagaalaad ka maqnayd inay ku jirto ahmiyadda koowaad ee xukuumadda imaan doonta aan kula dardaarmi doono iyo ilaalinta midda hadda jirta hadduusan xildhibaanku helin xuquuqu ku noolaado in badan waxay ka yimaadeen degaano kale qaarkoodna waxay ka yimaadeen dalal kale siday ummaddooda ugu shaqeeyaan hadduu waayo nabadgelyo hadduu waayo nolol way adkaanaysaa inuu fakero oo ummaddaan horumar u soo saaro codkiinaan martiin iga ahay waxaana rajaynayaa inaad codkaa haddaa ay siisaan aad wanaag badan ka heli doontaan wax badanna taarikhdu ay xusi doonto waa mahadsantiin
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali